Goobaha waxbarashada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa hal abuur shaqo ay u noqdeen dhalinyaro badan kuwaas oo kasoo baxay jaamacadaha ku yaala dalka. Dhalinyaradan fursadaha shaqo ka helay iskuulada Cumar bin Khadaab, Al Luqmaan iyo Abii Hurayra ayaan markii hore haysan wax shaqo ah maadaama ay soo dhammeeyeen jaamacadda. Qaar ka mid ah macallimiinta ayaa raadiyo Beerulla uga warramay waxa ku dhaliyay inay noqdaan macallimiin iyo sida ay noloshooda isku beddeshay.
magacaygu waa cabdi cabaas maxamed kana mid ah macallimiinta da-da yar ee markaasi wax ka dhiga magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan Een, iskuulada markaasi waxaan ka dhigo waxaa ka mid ah iskuulka cumar bin khadaab waxaana dhigaa maadooyinka markaasi kala ah cilmiga bulshada iyo sayniska la qabta ama la bartaan ahaan waxaa aaminsanahay inay macalinimo ay tahay macalinimada taasoo markaasi tahay in aad markaasi bulsho dhan ama dad aad soo saareysid oo wax ugu wanaagsan markaasi inaad dad soo saarto ama dad markaasi een, waxaysan garanayn inaad barto inkastoo caqabado badan markaasi ay leedahay intaad ardada ku dhex jirto laakiin waa sabir iyo dulqaad markaasi sidoo kale nolosheydana aad iyo aad wax ayay ka bedeshay maadaama markaasi aan ka mid ahay macallimiinta da-da yarka ah ee markaasi mustaqbalna ka leh inay dad soo saaraan sidoo kalena dhalinyarada kale waxaan ugu baaqayaa inay diiradda markaasi ay saaraan inay markaasi macalinimo ay noqdaan ama markaasi educationka ay noqdaan oo bulshadooda maanta ay wax soo saaraan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa bashaar cabdi aadan waxaan ka tirsanahay macallimiinta da-da yar ee kusoo biirtay macallinimada ee waxaan dhigaa oo aan macallin ka ahay iskuulka al luqmaan ee xirfadda macalinimo waxaa igu dhiirigeliya inaan kusoo biiro macallimiinteyda oo anigana hobbigayga ayay ahayd maasha allah waa macalinimada waa xirfad aada u wanaagsan maasha allah macallimiinteyda aad iyo aad ayay umahadsan yihiin iyo maamulka iskuulka al luqmaan markaan kusoo biirayay xirfadda macalinimo maasha allah nolosheyda oo aada u weyn ayay isku bedeshay goobaha wax lagu bara caruurta soomaaliyeed ayaa waxaa shaqo abuur ka helay dhalinyaro badan kuwaasi oo la daaladhacaya shaqa la-aan baahsan oo haysatay dhalinyarada kasoo baxay waxbarashada sare